dalka suudan ee dhaca qaaradda afrika waxaa weli ka socda dagaalada culus ee u dhexeeya maleeshiyadka r s f iyo kuwa xukuumadda suudan wararka inaga soo gaaraya waddanka suudan ayaa ku waramaya in maleeshiyaadka dacmu sariic ay go-doomiyeen tuulooyin badan oo ku yeela dalka suudan kadibna ay xasuuqyo wadareedyo ka geysteen ciidanka ugu yaraan konton qof oo shacab ah ayaa lasoo warinaya inay dileen maleeshiyaadka r s f halka ay dhaawaceen in ka badan laba boqol kale tuulooyinka ay go-doomiyeen maleeshiyaadka rsf ayaa ku yaala gobolka aljaziira oo ka mid a gobolada uu ka kooban yahay dalka suudan wakaalada wararka ee faransa bress oo soo xiganaysa ilo xog ogaal ah ayaa sheegaya in tuulooyinka lasrixa iyo asraqa weerar culus u qaadeen askarta r s f ayna ku dileen konton qof kuna dhaawaceen laba boqol kale maleeshiyaadka arxanka daran ee isku magacaabay dacmu sariic ayaa xoojiyay weerarada ay ku xasuuqayaan dadka shacabka ah ee ku nool dalka suudan dilkan bareerka ah ayaa imaanaya xilli dhowaan dalka suudan uu ka dhacay xasuuq bahalnimo ah oo ay ku kaceen maleeshiyaadka r s f kaasoo ay ku gumaadeen dad gaaraya ugu yaraan saddex boqol oo ruux oo dhammaantooda dad shacab ah oo barimageeda ah una badan dumar iyo haween sida ay soo tabinayaan warbaahinta ka howlgasha dalka suudan